wawliyo mayra matana weeyo meelbay ka wadatay idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu nabad dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxdu waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afaraad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aad ku maqli doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona dowladaha suudaan iyo soomaaliya ayaa waxa ay kala safcideen heshiis dhowr qodob ka kooban oo ay ka mid tahay iskaashiga amniga labada dal iyo sidii soomaaliya ay uga qayb qaadan lahayd cunaqabataynta qaabkii looga qaadi lahaa dowladda waddanka suudaan oo muddo saara barnaamijka waxaan kaloo idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid a madaxda afrika ayaa maanta waxay isugu tegi doonaan waddanka etoobiya waxaana halkaa ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha ammaanka barnaamijka ayaan dhegaystayaal sidoo kale arrimahaas aan ku falanqayn doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaa
idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa milayda heestiyo mutidiyo ujeedada tawaadahan mayaada cinoho
waa tahay dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastaad joogtaan nabad ayaan dhegaystayaal idin leeyahay barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa dowladaha suudaan iyo soomaaliya ayaa heshiis dhowr qodob ka kooban waxa ay ku kala sixdeen magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan haddaba yuusuf xasan oo mar kasoo shaqeeyey laanta afka soomaaliga ee b b c da si dhowna ula socda arrimaha arrimahan ku saabsan ayaa barnaamijka saakamadkii ugu hase yeeshee wariyaha inooga soo warrama waddanka suudaan maxamed cabdiqaadir socdaal ayaan qodobada qaarkood wax ka weydiin doonaa maxamed haddaad imaqasho marka hore subax wanaagsan marka xigta bal waxaad noo dul martaa qodobadii labada dowladood ay kala seexdeen
kulankan oo ka dhacay labada kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay qasriga madaxtooyada dalka suudaan ayaa waxa ay ka hadleen arrimo badan oo ku saabsan kulanka intiisa badan oo labada madaxweyne ay wada qaateen waxa uu ahaa kulan albaabadaba xiran yihiin hase ahaatee waxay kasoo wada saareen warsaxaafadeed labada dowladooda oo suudaan iyo soomaaliya qodobada ay ka wada hadleen labada dowladood ayaa ahaa iskaashi heer wasiira oo dhex mari doona dowladda soomaaliya iyo dowladda aan walaalaha nahay ee suudaan sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka hadlay sidii ay isku caawin lahaayeen sidii ay isku garab istaagi lahaayeen heer kasta oo masala labada dowladood hadday tahay san suudan iyo soomaaliyaba iyagoo ah dowlado midaysan oo walaala ah waxaa kale oo ay isku soo hadal qaadeen sidii cunaqabateynta looga qaadi lahaa dalka suudan sidaa ogtahay cunaqabateyntu waxay saaran tahay ilaa iyo muddo ka badan toban sano marka barnaamijka isaga ayay ka wada hadleen labada dowladood sidoo kale madaxweynaha soomaaliyana waxa uu sheegay in dawladda soomaaliya ay codkeeda u bixinayso sidii looga qaadi lahaa cunaqabateynta walaalaheena dalka suudaan sidoo kale labada dawladood waxa ay soo saareen walaac ka dhan ah xaaladda ay ku sugan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dawlado badan oo carbeed xilligan labada dawladood waxay ku abdarteen inay isdhaafsadaan inay ka caawiyaan iskaashiga caalamiga sidoo kale kaababka dhaqaalaha ganacsiga amniga waxaa kaloo meesha ku qoran warsaxaafadeedkaas in dawladda suudan ay soomaaliya ku ammaantay sida ay amnigeeda gacanta ugu sii dhigayso eena eena garab istaagayso eena ku faraxsan tahay in ay xilli dhow uu madaxweynaha suudan ku yiri in ay arkaan soomaaliya oo lugeeda isku taasay amnigeena gacanta ku dhigtay halka dawladda soomaaliya ay dawladda suudan ku ammaantay xaalada wanaagsan ee ay ka wato iyo gobolka darfuur ayna taageeraysa sidii gobolkaas looga saari lahaa wanaamiidka sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha suudan ayaa meesha ku wada seexday heshiis iscaawina oo labada dawladoda iyo sidii looga faa'iidi lahaa xubn itixaadka suudan xubn itixaadiga wawaana wasaaristiisii soo maray oo ay dawladda soomaaliya jecel tahay inay soo gaarsiiso dalkeena
labada wasiir ee arrimaha gudaha ee suudaan iyo soomaaliya heshiiska ay kala seexdeen sababada ku qornaa maxaa ka mid
ah labada heshiis oo kala seexdeen wasiirka arrimaha gudaha iyo gudaha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalka suudaan ayaa ah heshiis sida og tahay maamulka wadanka dalka suudaan waxa uu qaatay federalismka waa hore federalismkaas oo anaga xaasan inuu soo gaaray dalkeena marka heshiiska ay kala seexdeen ayaa ah federalismka dalka suudaan uu qaatay sidii dalka soomaaliya ay uga siin lahaayeen isaalooyin iyo gaarista ay iyaga kasoo mareen intii waxay lahaayeen waa badana waxa uu ku badan yahay weydaarka fikrado waxaana soo gaaray warkeediiyo in heshiisku uu qayb ka ahaa sidii wax looga qaban lahaa soomaalida sida tahriirka u maraya wadanka suudaan libiya sii gelaya kadibna badankay maraan talyaaniga oon tegaya qodobka nooca ma ku jira heshiiska labada madaxweyne ka
sida og tahayba dadka tahriibiyaashii wadanka suudaan waxa ay ku yihin dhibaato aad u badan dadka tahriibo waxaa kamid a dad soomaaliyeed aba u badnaa soomaalida ku imaada dalkeena hooyo gobolka geeligidaanka soomaaliga ee etoobiya iyo sidoo kale waxaa kamid a dad ethoobiyan ah dadka ku imaada badana waxay u badan yihiin labadaas dawladood dawladda suudaankeeda barnaamijka sidaas laga hortagto waxa ay sameysay ciidamo la dagaalama dadka tahriiba sidoo kale waxay sameeyaan qaybo kala duwan oo wacyigelina labada madaxweyne in ay barnaamij asaga barnaamijka ay ka caawinayaan ee ay ka hortegayaan ee amniga iyo taabayaasha dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiga iyo waa ay korinyihin laakiin barnaamijka asaga ay wasaxaafadeedka kuma qorna inay ka wada hadleysa iibka iyo waxyaalahaas si loogu hortegi lahaa
aad ugu maadsan tahay haddaba ustaad yusuf xasan ayaan fiilayaa oo isdhaqanka telefoonka ku jira ustaad yusuf waad maqlaysaa qodobada labada madaxweyne iyo laba wasiir aadanguurooda ee soomaaliya iyo suudaan bal hadda haddaad la socoto wax yar bal aan dul hor ku samayno dhowrka qodob aad maqasho oo iyagu weeyahay dhinaca amniga iyo iskaashiga labada dal sidee heshiisyada u sii jira
sida la ogyahay suudaan iyo soomaaliya heshiiskooda xagga dowladnimada wuxuu ahaa mid sac weyn oo intii suudaan xorta ahayd dowladnimadii iyo soomaaliya xornimada markay qaadatay sanadkaas lixdankii iyo ka horba uu bilowday labada sacad xiriir ayaa ka dhexeeyey xagga ganacsiga xagga waxbarashada iyo dhaqankaba oo xataa fanaaniinta suudaan soomaaliya imaan jireen kuwa soomaaliyana suudaan ay tegi jireen xiriirku uu sii socday ilaa dawladii ugu dambeysay ee milatariga kun sagaal boqol kun sagaatankii ilaa intaas ayuu sida xoog la soo socday suudaanka soomaaliya laba dal oo kaga duwan xagga xiriirka dalalka carabta ayay ahaayeen labaduba carabta kamid yihiin waxay kaloo kamid yihiin dalalka afrika waxay kaloo labaduba kamid yihiin ururka dowlad goboleedka igad sidaas darteed dhibaatooyin isku dhowdhow oo labaduba ay qabeen way jirtaa laakiin suudaan maadaama ayagu dawladeedu ayna burburin mar kasta xagga iskaashiga soomaaliya weelheeda xagga ganacsiga waxaa jirtay waxbarashada gaar ahaan si aada ayaa labada dal iskaga kaafsan jireen oo waa dadkiina kumanaan arday oo soomaali ah ayaa suudaan wax ku barta horeyna way ugu barteen labaatan iyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay aad ayaa loo kordhiyey tirada waxbarashada dhanka amniga run ahaantii ciidan badan ay soo tababareen oo xagga security-ga iyo militariga iyo qaybo kalaba booliska xataa ku jiraan ayaa suudaan lagu soo tababaray oo iskaashi ayaa ka dhexeeyay labada dal dhinacaas waxaa kaloo ka dhexeeyay ganacsi oo muddo soo socday arrimahan kale oo iskaashiga ee xiriirka caalamiga sida ku cadda heshiiskaga dabcan waa shay dabiici ah maadaama dawladuhu calaaqaad khaasa ay leeyihiin in ay maaragtay iska kaashadaan marka fuliinka qodobadan inteeda badan ba horaa loo fuliyey waa qodobo socday haddana waa lasii xoojiyey un marka ma u malaynaya carqalad inay ka hor imaaneyso fuliinka heshiisyada labada dal ay hadda galeen suudaan iyo soomaaliya gaar ahaan labada madaxweyne waayahay ustaad yuusuf qodobada waxaa ku qornaa fariin ay u dirayeen beesha caalamka oo ku aadanayd in cunaqabataynta laga qaado waddanka suudaan fariinta labada hogaamiye kasoo baxay siday kula tahay inay beesha caalamka ugu hogaansami karaan hadalkaas wallaahi suudaana dee muddaa cunaqabatayn saarneyd khaasatan madaxweynaha cumar xasan al bashiir cunaqabatayn oo xagga safarka ah ayaa saarneyd arrimaha daarfoor la xiriira iyo arrimo kaleba marka suudaan muddaba waxay u ololeyneysay amaba mar kasta ay samayso dal kastay tagto oo afrika ah oo booqasho ku tagto madaxweyne cumar xasan al bashiir ama dalalkan kale carabta iyo afrikaanka iyo saaxiibla ahba qodobada ugu horeeya oo lasoo saaro waxaa kamid a oo suudaanba ay ololahay waddo kamid a oo kow ka ah in codka lagu biiriyo in cunaqabataynta laga qaado suudaan marka ma umalaynaya laakiin wax oo cusub oo kasoo korreeya inuu jiro maxaa yeele soomaaliya cod unbay ku leedahay afrika iyo jaamacadda carabta jaamacadda carabta maba ogolaba in la cunaqabateeyo afrikaankuna muuna aqbalin cunaqabateynta suudaan intiisa badan madaxweynuhu wuu safraa dalalka kenya koonfur afrika kulli wuu wada tegay hal dal oo lagu soo xirayna lama arko marka soomaaliya codkeeda unbay ku beertay codadkii diidanaa cunaqabateynta waaya dowladda soomaaliya muddooyinkii dambe sanadihii dambe waxa ay ku dadaalaysay qaabkii nidaamkan federaalka ay ugu faafin lahayd guud ahaan soomaaliya qodobada lasoo saaro la saxiixa ayay ka mid ahayd oo wasiirada arrimaha gudaha soomaaliya iyo suudaan ay saxiixaan oo ku aadanayd in suudaan ay ka qayb qaadato fulinta nidaamkan federaalka warkaas siduu kula yahay
suudaan nidaamka federaalka qaadatay iyo nidaamka federaalka soomaaliya isku mid ma ahan aada u kala duwan yahay labada dalna isku dabeecad ma ahan isku deegaan ma ahan marka laakiin talooyin oo xagga aqoonta ah ayaa la isdhaafsan karaa midda kale dastuurka soomaaliya waa iska cadyahay nooca federaalka soomaaliya qaadatay iyo sidii loo fulinayo waa arrin iska dhibkeeda leh oo aan sahlanayn oo soomaalida u taalla laakiin waxay talooyin ah oo way kala qaadanayaan oo dawladaha adduunka o dhan oo federaalka noocyada kala gedisan ee uu ka uu leeyahay dawladaha ku dhaqma waa shay dabiici in dawlad kasta haddii lala kulmo la yidhaahdo xagga federaalka naga caawiyo oo bal aan afkaar ahaan iska dhaafsano marka waa aqoon isweydaarsi camal fikrad isdhaafsi wey
waa tahay marka guud ahaan markii aan isku soo duubno qodobadan ay soo saareen labada dowladood ee soomaaliya iyo suudaan sidoo kale waxaa ka mid ahayd marxaladaha adag ee ka taagan wadamada carabta oo ay sheegeen inay aada uga xun yihiin waxaa jira warbixinada kala duwan marka oo hogaamiyaasha africa iyo kuwa carabta ay soo saarayaan oo ku aadan in la dejiyo xaaladaha ka taagan wadamadan carabta maxay warbixinada kala duwan ee soo baxaya ay ugu dambeynta caalamka ka qaadan karaan oo nuxra
mar haddii madaxdu ay kulmeen ururka jaamacadda carabta iyo ururka afrikaankana ay ka wada mid yihiin iyo iigad intaba iyo kan islaamka waxaa laga maarmaan ah inay ka hadlaan dhibaatooyinka dalalka islaamka ka taagan gaar ahaan kuwa carabta soomaaliya iyo sudan dhibaatooyinka iyaga ugu horreeyey laakiin ilaahay waxaa moodaa in uu ka fududeeyey oo hadda ay kasoo kabsanayaan labaduba hasii kala darnaadeen soomaaliya dhibkii ay soo martay waxaa hadda maraya ilaahay ha ka qaada dalalka yemen libiya maaragtay suuriya oo arkaysaan dhib badanaa ka taagan dhibkaas haddii uu sii socdo wuu saameynayaa gobolka dhan carabtao dhan uu saameynaya islaamka uu saameynaya dunidana wuu saameynaya haddii arrimaha tahriibka oo laga hadlayay libiya markay burburtay tahriibkii oo dugoostay dhibaato weynaana ka taagan dad badan oo soomaali iyo eritrea iyo dalal kale afrikaan afrikaan ahba ka yimid ayaa ku tilacsan xabsiyada dalka libiya oo dhibaatooyin badan oo isugu jira xarig dil kufsi intaba lagu sameeyaa marka inay dhibaatada ka hadlaan oo ay arrin mawqif midaysan ka lahaadaan waa aad bay muhiim u tahay waana taas midda dhacday wayahay aad ayaad udmahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa yuusuf xasan oo falanqayn kooban igula sameynayay heshiiskii ay kala saxdeen dowladaha soomaaliya iyo suudaan heshiiskaas oo kii ugu horreeyey ay saxiixeen labada madaxweyne ee soomaaliya iyo suudaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir yuusuf xasan aad baad umahadsan tahay goordhow waxaan aadi doonaa dhinaca ay waddanka etoobiya oo shir looga hadlaya ammaanka uu ka fumido توابهن ما يابا عينهم وقوتويا صومالي وامد واولي يميرح وطنويو للبيك وبكشيني صومالي وامد واولي يميرح مطانا ويو نلبيك ورد بيدي بيدي ما كمارنتا مدحو مجها ما كمارنتا مسكحيو أبوه ma ka maaranta idigay bidixi ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta وبهن ما يابا عينهم وقوتويا صومالي وامد واولي يميرح وطنا ويو للبيك وبكتني صومالي وامد واولي يميرح وطانا ويو نلبيك ورد idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskax iyo aqoon maka maarantaa ilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaadahan mayaaba cinohowdu wuxuu yahay Somali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaan weli ku guda jirnaa Ee, magaalada jawhar ee xarunta gobolka ee, shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in weli odayaashu ay halkaasi ku kulansan yihiin islamarkaana shirar kala duwan ay magaalada ay ka soconayaan markii labaad ayaa ee, waxaa halkaas ku laabtay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxa uuna halkaas uu ka sheegay in loo baahan yahay ee, sidii la isaga kaashan lahaa mar kale in lasii wado shirkan maamulka loogu sameynayo ee, gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxda afrika maanta waxay isugu tegi doonaan een, waddanka etoobiya waxa ayna halkaas ay ku yeelan doonaan shir hogaamiyeyaasha sanadkiiba mar ay yeeshaan oo ku aadan dhinaca amniga waxaana laga doodi doonaa wadamo ay ka mid tahay soomaaliya sidii looga qayb qaadan lahaa xasiloonida iyo soo afjaridda kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalamaya soomaaliya waxaa soomaaliya uga qaybgeli doona een, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haddaba aan ka sheekeynaynay heshiis dhowr qodob ka koobnaa oo uu ku saxiixay waddanka suudaan kaas oo ku aadanaa iskaashiga labada dowladood iyo sidii wax looga qaban lahaa een, dhinaca amniga suudaanna waxa ay ka mid tahay dalalka soomaaliya ka gacan siiya tababaridda iyo koruqaadidda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya sidoo kale dhinaca ganacsiga qaabkii looga horumari lahaa soomaaliya oo suudaan ay qayb uga qaadan lahayd ayaa ka mid ahaa heshiiska la seexay haddaba kulankan ama shirkan ka furmaya waddanka etoobiya ee amniga looga hadlayo waxyaabihii ku soo kordha ayana dhegaystayaal barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo falanqeyn aan ku samayn doono intaas ayaan kusoo idleynayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka inta uu socday waxaa igala qayb galay ustaad yuusuf xasan oo markaasoo shaqeeyay laanta afka soomaaliga ee b b c da saaka barnaamijka ayuu marti iigu ahaa iyo wariyaheena inooga soo wara magaalada khartuum ee caasimada waddanka suudaan oo isna qadka telefoonka aan soo gelinay barnaamijka intuu socday anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiinaa ayaa idinla socodsiinayay cabdisalaano wuu farsameynayay dhammaanteenoo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
cinohowdu